Muuqaal ku saabsan wakhtiga waxbarashada iyo fasaxyada. Waxbarashadu waxay bilaabantaa maalinta ugu horeysa ee iskuulaadka wadankan dib loogu soo noqdo, waxayna dhammaataa oo ay inoo xirantaa isla xilliga iskuulaadka wadankan la xirayo ama ay dhammaanayaan. Taa waxay ka dhigan tahay waxaa la bilaabayaa waxbarashada Markiiska bisha sideedaad horaanteeda, waxaana la xirayaa bisha shanaad dhammaadkeeda. Waxaase laga yaabaa in lagu kordhiyo koorso xagaaga ah oo bisha lixaad kaliya soconaysa. Fasaxyada. Waxbarashada Markiiska waa isla fasaxyada iskuulaadka wadanka dhammaantiis, waxaana sii dheer labada ciid ee uu Islaamku leeyahay iyo tobanka dambe ee bisha Ramadaan. Saacadaha loogu talagalay in fasalkiiba uu qaato waa laba saacadood, waxaana soo dhex galaya nasasho yar oo shan iyo toban daqiiqo ah, taa oo ardaydu ku cunaan cunto yar oo ay guriga kala yimaadeen, waana roodhi yar iyo cabitaan si ay tamar uga helaan. Nooca cuntada carruurta dhammaan waa ay ka wada siman yihiin, maamulka ayaana arrintaa ku wargelinaya waalidka. Muuqaalka guud. Sanadka waa labiyo toban bilood. Bilaha waxbarashadu waa toban bilood. Fasaxyada isku celcelin waa shan iyo afartan cisho. Koorsada saddexda casho usbuucii waa sideed maalmood oo lagu dhuftay labiyo toban oo la mid ah sagashan iyo lix maalmood. Koorsada laba cisho usbuucii waa sideed lagu dhuftay sideed oo la mid ah lixdan iyo afar maalmood. Saacadaha waxbarashada waa sagashan iyo lix saacadood oo lagu dhuftay labo oo la mid ah boqol iyo sagashan iyo laba saacadood.